بهت
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oad nagala socotaan boggeena internetka v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin talaado ah labada bisha oktoobar sanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla soo codsiinaya anigoo ah cashe ibraahim iyo xuseen bare aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid a dhallinyaro ku nool gobolka awdal oo helay tababaro ku saabsan la tacaalidda ayaxa
waxaa iskaga qaldama oo isku eeg haddii joor la kala saarin kobarjaaga iyo ayaxa markaa waxaanu samaynaa calaamado ay ku gartaan ayax markaa calaamadahaasi ayaannu barnay tuulo kasta laba qof baa nooga soo baran waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan arday dhowr ah oo toddobaadkan ka qalin jibisay jaamacadda beledweyn heesihii ayaan iyaguna ka maqnayn barnaamijka maalhigaho anku meersadee marwadee ahaaw
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka walwalka iyo jahawareerka ayaa kordhay jasiiradda ku taala bartamaha ee dalka indonesiya ee layidhaahdo sulawesi halkaas oo in ka badan kun iyo laba boqol oo qof ay ku dhinteen dhulgariirkii iyo sunaamidii toddobaadkii hore ka dhacay halkaasi wararka ka imaanaya goobta ayaa sheegaya in dadka degan degaanka layidhaahdo palu oo ah halka ay dhibaatada ugu badani ku habsatay in dadka halkaasi degan ay baadigoob weyn ugu jiraan helitaanka biyo nadiifa dhanka kale shaqaalaha gurmadka ayaa sii wada in ay qodaan burburka iyaga oo raadinaya haddii ay jiraan dad badqaba oo halkaasi ku jira laakiin dadaalkooda ayaa waxaa caqabad ku noqday mashiino culus oo aan jirin
bam ayaa ku qarxay isu soo bax doorasho oo ka dhacay bariga dalka afghanistan kaasi ay ku dhinteen ugu yaraan toddoba qof ayna ku dhaawacmeen shan iyo labaatan kale faahfaahinta warkan ayaa ilaa hadda ah mid aan soo bixin weerarkan ayaa imanaya iyadoo oo hore koox u dhaqdhaqaaqda bulshadu ay ku eedeysay ciidamada dowladda inay fuliyeen howlgallo cir iyo dhul ah oo ka dhan ah fallaagada kuwaasoo sababay dhimashada laba boqol iyo labiiyo lixdan rayd ah bishii sebtembar dalka afghanistan ayaa la filayaa in uu qabto doorashooyin baarlamaan ah oo labaatanka bishan oktoobar dhici doona
duhur wanaagsan ah dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan cayayaanka ayaxa ayaa ka mid ah cayayaanada ugu daran ee dhibaateeya dalagyada ay abuurtaan beeraleyda somalilan si ay beeraleyda uga gaashaantaan ayaxa ayay wasaaradda beeraha somalilan tababaro siisay qaar ka mid a dhallinyarada gobolka awdal waryaheena magaalada boorame haashim sheekh cumar good ayaa arrimaha ayaxa iyo tababarka dhallinyaradani waxa uu ka waraystay mukhtaar cabdiraxmaan cilmi oo ka tirsan wasaaradda beeraha
waxaan kormeer ugu baahnay xeebta galbeed galbeed gobolka awdal ayaan waxay u tagnay socdaal shaqo annagoo ka kooban tiim laba tiim oo ah kuwa maxay xakameeya ama kaantaroola ayaxa waxaa halkaa lanooga soo sheegay inuu ayax ka dilaacay kadib markii aan soo hubinnay waxaan soo eegnay in ayaxi uu jiro isaga oo hadda filiqsan oo ku filiqsan deegaanka udhexeeya cabdigeedi ilaaluhaya inta udhexaysa dadka degan erea meelahaasi oo nala soo xidhiidho xafiiska la soo xidhiidha bulshada deegaanka ee idinla soo xidhiidhay ma waxaa jira dhallinyaro aad u tababarteen sidii ay u ogaan lahaayeen inuu ayaxii dhashay iyo inuu deegaankaasi ayax ka jiro dadkaa deegaanka degan hore ayaan tababaru siinay ee waa inala soo xidhiidhaan tababarka aannu siinayna hadiyo jeer dadka degan communitiga dhulka degan dhulka xeebaha ayuxu ka dilaaco waxaa iskaga qaldama oo isku eeg hadiyo jeer la kala saarin kobarjaaga iyo ayaxa markaa waxaanu samaynaa calaamado ay ku gartaan ayaxa markaa calaamadahaasi ayaannu barnay tuulo kasta laba qof baa nooga soo baran labadaa qof waxay leeyihiin telefoonadoodan haysanaa kuwa yaga- kuwa xafiiskay haystaan markaa markaay arkaan wixii aan ugu tababarnay wayna la soo xidhiidhaan annaguna waxaan samaynaa markaas sahamin baan samaynaa kadibna waan soo xaqiijinaa sidaasi ayaanu u wada shaqayna wada shaqaynta nooga dhexaysa marka aad meeshii tegtaan ee dadkii aad tababarteen ee dhallinyarta ahaa ay idiin soo sheegaan inuu meeshii ayaxaasi jiro ee wixii ay idiin soo sheegeen aad aragtaan eed hubisaan eed u garataan waxaan inuu ayax yahay maxaad kaga hortegtaan
markaanu tagno meeshii eenu soo hubinno ee inuu waxay ayax yahay ogaanno ayaxu wuxuu leeyahay xilli la kaantaroolo waayo ayaxa waxaan xafiiska ayaxu wuxuu la socdaa dabeecadaha een, au leeyahay ayaxaasi waxaana lagu kaantarooli karaa markaad shayga dabeecadihiisa taqaan markaa waxaan ku kaantaroolnaa markuu dilaaco ayaxu uu markaa meeshaa ka dilaaco ayax u noqdo waxaan u isticmaalnaa oon kuwa maxay buufinaa dawooyin dabiici ah oo marka isagoo oo koronkor ah si aanu u soo kicin auna beeralayda iyo deegaanka uuna wax yeello u geysanin halkaasi ayaan maxay ku kaantaroolnaa kaantaroolkeeguna waa dawada dabiiciga ah tiim u tababaran baa jira oo xafiisku leeyahay oo halkaas maxay kala socda qaabkaasaan u kaantaroolnaa wakhtiyadii hore ayaxa wasaaradda beeruhu waxay kula dagaalami jirtay sumo sumihii hore ee lagula dagaalami jiray ayaxa ma waxbaa iska bedelay oo waxaa soo baxay daawooyin kale oo lagula dagaalamo oo aan khatar iyo dhib ku lahayn deegaanka iyo dadka iyo duunyadaba haa een, way jirtay wakhtigii hore waxaa jiray dawooyinka lagu dagaalami jiray waxay ahaayeen kuwo aan dabiici ahayn hadda waxaan isticmaalnaa waa dawo dabiici ah oo maxay ahayd biologicala oo la tijaabiyey oo research la soo mariyey waxaana naga caawiyo noo keenay hay-adda faw oo nagala shaqaysa kadib naxayday taasi waxay samaysaa dawadaasi ayaxaasi markaan ku buufinno waxay samaysaa inay ka joojiso ayaxaasi een, abateedka kadibna waxaydii ay culaysna keento oo fangaay ku dul abuurto waayo fangaay bay ka samaysan tahay markaa fangaay ku dul abuurto ayixii markaa uu halkaa ku dhinto oo muddo ay ku qaadato ilaa toban cisho ama toddoba cisho ah ay ku qaadato markaa waxay keeneen waxay ugu wanaagsan oo la sameeyey waa tu la tijaabiyo hore loo tijaabiyey mutaharism baa la yidhaahdaa waxaas waa biological taasaana ugu wanaagsan oo deegaankii dadkii iyo xoolihii aan waxba yeelin ayaxu inta badan wuxuu ku dhashaa xeebaha een, gacankan cadmeed amase xeebaha gobolkan awdal iyo xeebaha somalilan Ee, maxay tahay sababta ayaxu deegaankaasi ugu dhasho ee ugu tarmaa kabacdina uu ugu soo gudbaa deegaanadan kale ee beerleyda iyo dhulka sare waxa weeye horta ayaxu waxa nagaga soo kaca inaga xaggan xeebta oo dadku waxay aragtaa iyagoo xaggan xeebta ka soo kacay ayaxan horta iyaga yimaadaa maxay hayde waa inaga inoo yimaada had iyo jeer la arkaa waa saddex nooc oo ayaxa mid waxaa la yidhaahdaa maxay hayde ayax guuraya oo badda ka soo tallaaba oo soo xambaaro oo yimaado halkaa xeebta ayuu dhasha dhigaa sababtan ayaxa uu xeebta uga yimaadaana waa meeshii uu dhasha dhigayey bacaadkan ayaa u suurogeliya inuu dhasha ku aaso oo een, caradan u furfuran awgeed ayuu dhasha dhigaa kadibna roob markuu ku doo ayuu halkaa ka soo dilaacaa marka ayaxa guraya halkaasuu dhasha dhigaa ka kalena waxa weeyi ka kale ee xeebta lafteeda ku filiqsan oo xilliga uu roob sugayo ayuu isku yimaadaa kadibna uu dhasha dhigaa kadibna uu ka soo kacaa iyo ayax kale oo had iyo jeer maxaydi meelaha kale ka yimaada oo isaga trin locus loo yidhaahdo oo shantii sannaba mar yimaada australia iyo dhulkaasaa laga helaa intay dhun dhulkeena lagama helo horta saddexdaasaa jira sababtan au xeebteen aan gacankan cadmo uga yimaadaana waxay tahay dhasha ayay u fududahay caradan bacaadka inuu dhigi karo
kaasi waxa uu ahaa mukhtaar cabdiraxmaan cilmi oo ka tirsan wasaaradda beeraha ee somalilan oo ugu warramayey wariyaha v o a ee boorama haashim sheekh cumar good
halkaad weli dhegeystayan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a arday dhowr ah ayaa toddobaadkan ka qalin jabisay jaamacadda beledweyne ee magaalada beledweyne taasoo ka mid a jaamacadaha ku yaala gobolka hiiraan saare cabdi axmed ayaa khadka telefoonka waxay ku wareysatay mahad ciise cismaan oo ka mid ah ardayda qalin jabiyey ugu horreynna waxa ay weydiisay muhiimadda ay u leedahay qalin jabintiisa maasha allah zahra ahmiid weyn ayay leedahay magaalada beledweyne aniga oo ku dhashay dugsiya hoose dhexa sare kusoo qaatay jaamacaddii beledweyne laba kun iyo tobankii ku biiray islamic low laba kun afar iyo tobankii ka baxay inaan mar labaad ahmiyadda iyo leedahay waxbarashada iyo gobolka iyo iyo waxsoo saarkii jaamacadda inaan mar kale oon jaamacadda dib ugu biiro oon haddana oon ka diyaariya nersin oo afar sano kale ah afartii sano kale mahad ilaahay hadda ii dhamaatay alxamdulilah marka aad iyo aad ayaan u faraxsanahay anagoo gobolkayga joogo jaamacad oo tayo leh inaan ku helo isla gobolkii aad iyo aad aan u faraxsanahay saara waa garta toddobaadkan unbaad ka qalin jebisay jaamacadda marka waxaadna baratay neersin ma jirtaa isbitaal ama cid aada la shaqo bilowda oo ilaa iyo haatan fursad aad ka heshay magaalada beledweyne sideetan iyo lixdii aan ku dhashay ilaa iyo hadda weligay saddex bilood taa kama maqnaan meel aan weli ka helay shaqana maaragtay sahro ama gobolkii shaqooyinkii soo baxa badanaa waxaa waaye dad oo kooban leh badanaa qaatimowday lama helo maaragtay shaqo oo diyaar ah oo arday qalin jiray shaqo oo hore ka helaa ma ku jirto gobolkii soomaaliya dhan budareesataa waa saameyn meel walba ka jirto soomaaliya ka mid a waa gartay hankaaga laakiin muxuu yahay seed ugu hanweyn tahay in wixii aada baratay aada wax ku dheefto insha allahu magaaladii aan ku dhashay oon wax ku bartay oon ilaa heer jaamacadeed oon bike two aan ku qaatay isla beledweyne anoona meel uga bixin jaamacadda beledweyne maasha allah oo sideed sanaan dhiganayo afar sano oo islamic law iyo afar sano neersin ah haddana waxaan jeclahay insha allah inaan master iyo b h d aan meesha kasii wado ila jaamacaddii xariirtii jaamacadaha caalamka ay lelahayd iyo inaan ugu sii faa'iidaysto dhanka shaqadana waa iska nasiib insha allahu waa rajaynaa ayadana inaan gobolkii ku dhashiyo wax ku bartay inaan wax ku helo waa rajaynaa insha allah dhallinyarada adiga oo kaleeta ah ee jaamacadaha hadda ka baxa ee mustaqbalka rabo inay birta gaaraan maxaad kula dardaarmaysaa ood leedahay dhallinyarta waxaan ugu baaqaya gaar ahaan dhalinyarta tahriibto ama gobolkii aan ku kalsoonayn ama soomaaliya aan ku kalsoonayn waxaan ugu baaqaa inay gobolkooda aaminaan inay magaaladooda aaminaan in ardaygii oo beledweyne oo baaj ka qaata iyo ardayga xamar ku qaadanaya ardayga suudaan baaj waa baaj laakiin qofka tayadiisa isay ku xiran tahay iyo iyo maaragtay macalimiinta el hadii magaalada la keenay oo jaamacado tayale ay joogaan waxaa muhiimka ardaga inuu aamina laakiin anigu ardayga dhaha ma ahan daweynean ku dhashay sar aan u baxay jaamacad baaj waxaan kuqaana muqdisho master waxaa aadaa dibad wax noocaas inuu ardayga iska dhaadhaciyo maaha waa waxaa wanaagsan inuu gobolkiisa aamino macalimiintiisa u aamino ardayga tahriibaysana waxaa ugu baaqaya adoo raalli ah inaan maaragtay gobolkooda ay aaminaan oo magaaladooyinka ka amaanan shaqaysaana insha allah waa gartay maxaad is leedahay dhalinyarada way sayteynayaan ama caqabaday ku tahay maadaama nin dhalinyaro aad tahay hadda jaamacad ka baxay intaasoo sano waxbaranaysaa ii sheegtay mustaqbalkii waktigaaga oo dhan caqabadaha aad isdhihi karto way hortaagan yihiin dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan gobolka hiiraan maxay yihiin magaalada beledweyne caqabadaha waa fursad oo shaqo la-aan baasan ka jir shaqada soo baxdana waa badanaa waxaa dhacda in dad gaarleh ay qortaano ama qolo gaarleh ama mawya ardaydii gobolka in imtixaan la qaado si cadaalad loo qaado nin walba aqoontiisa ay reebto isbitaaladii magaalka jiray iyo meelaha brivatka iyo hay-adihii waxa dhan ba wax guud uman jiraan waxaa waa nin nin dooran doortama haynoo dhahan haynoo dabaajiri soomaaliya dhegeysta waa marka waa noocaas waa
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa mahad ciise cismaan oo ka mid ah ardayda ka qalin jabisay jaamacadda beledweyne waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey saara cabdi axmed weli halkaad naga dhegaysaneysaan waa idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan mid ka mid a heesaha dabacsan aan idiin hayno waa ila maamul caashaqa maxamed aadan shamuuri iyo sitey maxamed sheekh qosol wanaag
mugdi habeeniyo maalin dhaxaan ku meermeeraye Come on. lama mooda waa la maqsuudiyaaye martida lama mooda waa la maqsuudiyaaye maradaa iigu duube ila maamul cashaqa maradaa iigu duube ila maamul cashaqa cashaqa maaliigaho aan ku meersade marwadee ahaw maaliigaho aan ku meersade marwadee ahaw maaliigaho aan ku meersade marwadee ahaw maaliigaho aan ku meersade marwadee ahaw Ooy, maryooday leedahe ukulaan agooni masiin meelaaleel Ooy, maryooday leedahe ukulaan agooni masiin meelaaleel maqaan weyn inaan ku geeyaan kuula maagane kuula maagane ismacna iska dhaaf maqaan weyn inaan ku geeyaan kuula maagane kuula maagane ismacna iska dhaaf masugtooy meer aan lahayn mininkeed karoortooy masugtooy meer aan lahayn mininkeed gubayso maslaxadeeda moogaa tahay maayaqaadaye maslaxadeeda moogaa tahay maayaqaadaye qaadaye maaliigaho aan ku meersade marwadee ahaw maaliigaho aan ku meersade marwadee ahaw
Thank you.
heeskaasi la maamulo caashaqa iyo maxamed aadan shamuuri iyo siitay qosol wanaag ayaan intaas ku dhaafayna halkaad kala socotaana waa laantaf soomaaliga e v o a haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waa kan jamaal axmed cusmaan oo inala socotiya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno waxaa la dheeli doonaa kulamo ka tirsan champions liiga maanta iyo maalinta beritaa kulammada xiisaha badan ee maanta dhici doona waxaa ka mid ah gruubka e ayaa waxaa isku arki doonaan kooxda dalkaasi griiga ka socota e e k atenis iyo benfica oo waddanka bortuqiiska ka socda ayaa ishardin doonaa halka isla gruubkaasi ay is arki doonaan kooxaha bayer munikh iyo ax amsterdam oo ka kala soco dalalka jarmalka iyo holland kulankan ayaa ka mid a kulamada xiisaha badan ee maanta dhici doona gruubka f naadiga hovenham ayaa la dheeli doonta naadiga manchester city halka olombic leon iyo shakhtar doneskan ay sidoo kale ballansan yihiin c s k moscow iyo real madrid ayaa is arki doona gruubka g halka roma iyo victoria blezonna ay wada ballansan yihiin gruubka h juventus waxay la dheeli doontaa naadiga young boys manchester united ayaa la ciyaari doonta naadiga valencia isla gruubkaasi h naadiga yuventus waxaa ka maqnaan doonaa ciyaaryahan christian ronaldo oo kulankii naadiga valencia ay la dheeleen la siiyey calaamadda guduudka ee rosaha waxaase uu ka badbaaday in la ganaaxo oo maqnaado kulamo kaleo dhowr ah waxaana uu dib u soo laaban doona kulanka kan xiga haddii manchester iyo valencia kulankaasi oo ka mid a kulamada xiisaha badan ee dhici doona maanta aynu isdul tagno naadiga manchester united ayaa keliya waxa ay guuldarro kala kulantay naadiga valencia siddeeddii kulan ee ay la ciyaartay mid ka mid ah dhammaan tartannada ay labada kooxood isaga hor yimaadeen iyadoo kulankan uu noqonayo kulinkii ugu horreeyey champions liiga ay labada kooxood dheelaan tan iyo sannadkii laba kun iyo tobankii markaas oo gegada old travord kulan ka dhacay labada kooxood gooli gool ay ku kala dhammaysteen isla wararka naadiga manchester united ciyaaryahan paul bogba oo khilaafaad uu kala dhexeeyo naadiga kubadda cagta manchester united tababaraheeda jose marino ayaa wararka qaar ee warbaahinta dalka ingiriiska laga helayo waxay sheegayaan inuu doonayo in naadiga uu ka tago wargeyska the daily mail ee dalka ingiriiska ka soo baxa ayaa qoray in paul bogba uu qaar ka mid a saaxiibadiisa uu sheegay inuu naadiga isaga tagayo xitaa haddii la ciriiriyo tababaraha kooxda kubadda cagta manchester united jose marino kooxo dhowra oo barcelona ay ugu horrayso ayaa si aada u doondoonaya ciyaartooygaasi waddanka faransiiska u dhashay tababaraha cusub ee sida kumeel gaarka u leelinaya xulka dalka argentina lionel sclani ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahan lionel messi aanu ka mid noqon doonin ciyaartooyda xulka dalka argentina u matali doona kulmada saaxiibtinimo ee dalkaasi argentina dhowaan ay dheeli doonto messi oo kulmadii saaxiibtinimo ugu dambeeyey argentina uusan u ciyaarin tan iyo koobkii adduunka ayaa sidoo kale ka maqnaan doona kulmada saaxiibtinimo oo argentina ay bishan oktoobar la dheeli doonto dalalka ciraaq iyo brazil leonel scleni tababaraha sida kumeel gaarka u haya xulka dalka argentina ayaa bedeliyey george samboli kadib markii uu isaga tagay kooxda kubadda cagta dalka argentina koobkii adduunka ee sanadkan waddanka ruushka lagu soo gabagabeeyey oo argentina wejigabax ay kala kulantay xubinta ciyaaraha dhegeystayaal halkaas inoo joogto
jamaal axmed cismaan ayaa nala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha halkaad kala socoteenna waa idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga v o a ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna waxaad nala dhegaysataan codka fanaanada xaawakiin iyo heesta dhoof caashaq
dhoof jacayb udaranaa lahayu udaranaa dhoof jacayl udaranaa dhoof jacayl udaranaa lahayu udaranaa dhoof jacayl udaranaa maygu dhagay anigu maygu dhagay mayla dhacay mayla dhacay warmaha siduu ii dhugsaday ima dhigin dul shisheeye dul shisheeyayla maygu dhagay anigu maygu dhagay mayla dhacay mayla dhacay warmaha siduu ii dhugsaday ima dhigin dul shisheeye dul shisheeyayla dhana ima dhaafine dhuxiyo lafdhabartuna wadnahu wadnahu wadnahu dhexyaala dhankaaga waxaan dhuurayaa weli dadtuna ay sugaysa waxaan dhuurayaa weli dadtuna ay sugaysa taleefoonka soo dhaca dhayahaydo dhiirana dhankaaga dhadhamiyey kalgacal markii aad dhadhamiyey dhadhamiyey kalgacal dhadhamiyey kalgacal markii aad dhadhamiyey dhadhamiyey kalgacal dhunkashada dhunkashada macaan dhoolaka qoo dhoolaka qoosalka dhugmadiisa wacan kama dhargin weli waa weli waan rusugayaa dhunkashada dhunkashada macaan dhoolaka qoo dhoolaka qoosalka dhugmadiisa wacan kama dhargin weli waa weli waan dhursugayaa dhaxantu igu sugayo dhilkiban xasuusta ilma dhaba ilma dhaba ilma dhabac mayga yiri dhaxantu igu sugayo dhilkiban xasuusta ilma dhaba ilma dhaba ilma dhabac mayga tiri waxaan dhuurayaa weli dadtuna ay sugaysa waxaan dhowrayaa weli dadtuna ay sugaysa taleefoonka soo dhaca dhayahaydo diirana dhankaaga waxaan dhowrayaa weli dadtuna ay sugaysa waxaan dhowrayaa weli dadtuna ay sugaysa taleefoonka soo heeskaasi dhoof jacayl iyo fanaanada xawakiin ayaan kusoo gabagabaynayna baahinteena idacadadood idinka imanaysa laantar soomaaliga ee idaacadda v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
dadtuna ay sugaysa waxaan dhowrayaa weli dadtuna ay sugaysa taleefoonka soo dhaca dhayahaydo dhiirana dhankaaga waxaan dhu